waaya bismi illaahi raxmaan iraxiim marka hore waxaan rabaa horta inaan awalan maxuu ahaa u tacsiyeeyo inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun nabadoonka caawa fiidkii lagu dilay magaalada beledweyne maxuu ahaa cabdi xuseen guure allah u naxariisto intuu ka tegayna sabari iimaan allah ka siiyo taas haddaan kasoo gudbo hadda waa wa wax loo baahnaa waayo runtii in horey loo socdo muddaba waa soo taagnayd arrinta waxaana ma aha wax formula cusub iyo wax u baahan iyo wax la fahmi karo mar haddii laysu yimaado weliba ay dad aada u siyaasadayn jireen marar badan laakiin mar walba anigu aan aaminsanaa inay habboon tahay in muxuu ahaa hore loo socdo la wada hadlo la isu yimaado marka haddii intaas ay suuro gashay waa ilaahay mahadii waktiga la joogana waa wakti kala guura waaye runtii soomaali doorashay rabtaa doorashay uwada jihaysatay dalkii marka haddi doorashadaa iyo dib u dhac iyo inuusan imaanin oo si caloolkiyuubi ah marka hawsha lagu galo waa wax aada loogu baahnaa runtii aada iyo aadaanan aniga usoo dhaweynayaa waana u hambalyeynayaa intii ka shaqaysay iyo intii ku dadaashay intaba marka n maxaa laga fili karaa meelo badan waxaa la sheegay in xoogaa iska daba wareega ay ka dhacday soo xulistii xubnaha baarlamaanka ma is leedahay ciidamana meesha waa la geeyey kuraas badanna meesha waa ay taalaa si cadaalada ayaa xubnahaasi iyo doorashadooda ay u dhici doontaa ma ka filaysaa
wallaahi meesha beledweyne kolleyba dadku ay gaareen oo buuqa iyo siyaasadda iyo waxyaabo badan oo runtii aada loo tabaayay intaba marka aan fiiriyo iyo marka aan fiiriyo madaxweyne cali guudlaawe deganaanshihiisa iyo isku baygiisa bal inaan maxuu ahaa yacni qas iyo fawdo horle aysan meesha ka bilaaban intaba waxaan isleeyahay wax badan uun kolleyba waa ay ku dadaali doonaan inay muxuu ahaa hadde yacni doorasho nadiifa meesha ka dhacdo walow hadde dad iyagu damac hadda ku jiro oo rabi lahaa in wax loo boobo ama kuraasta un si kale in loo dhigo iyo arrimahaasu ay jiraan haddana beledweyne waxa waaye waxay noqotay centerkii waxaad moodaa un markaan lagu kala saarayey ilaa gobolada qaar badanna haddee uun qaababkay u dhici doonaan iyo waxbaa la yska qiyaasayay laakiin beledweyne dhinacee u dhici doontaa ayaad moodaa in wax badan aa laysu su-aalayo anna waxaan isleeyahay si nadiifa oo cadaalada inay meesha ku dhacdo ayaa mustaqbalka soomaaliya iyo midka gobolka iyo midka dowlad goboleedka intaba ay ku jiraan marka haddee muxuu ahaa dee ra-iisal wasaaraha midda kalena haddee arrintaasu isagu haddee inuu ka shaqaynayo oo korjoogtaynayo oo intaba haddee laguna ogyahay qabashada doorashada maamuladana dabcan inay fuliyaan waayo wax laga rabo waa dad isyaqaana deegaankii oo ma aha meel muxuu ahaa dadku ay uga imaanayaan magaalooyin kaleento iyo dad lasoo rarayo iyo waxa iyo ma jiraan nabadoonna haddii la yidhaahdo iyo dhaqan haddii la yidhaahdo iyo ergo haddii la yidhaahdo la xulayaba kulli dadka doorashada kuraasta beledweyne taalla dadkoodina beledweyne wada dhex taagan yihiin marka u malayn maayo cid ku fikiraysa saakay dadkii oo taagan inay inta ka leexato oo waddo kala martaaho yacni inay arrintaasu sahlaanayso waana hade magaalo la ogyahay runtii yani xasaradda inay inay sahlan tahay inay kacdo oo meeshaasu muxuu ahaa buug iyo wax ka yimaado dadku hadday arkaan marka ma u malaynayo se ma aaminsani anigu inuu hadda cali guudlaawa beledweyne usoo aaday in doorasho dulbi ah inay meesha ka dhacdo ilama aha beledweyne kuraasta taalla waxaa ka mid a kursiga la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha fahad yaasiin oo dad badan ay indhaha ku hayaan maxaa isleedaha waa ka imaan kartaa
wallaahi haddee ninkaasu kolleyba dabcan dadkaas waa u dhashay iyo deegaankaas inuu kursigaasu haddee damac uga jirana anigu kolleyba afkiisa kamaanan koobin laakiin in arrintaasu jirto aad baa loo sheegayaa haddii kursigana dee xildhibaanna hore waa ugu fadhiyey oo weliba reer beledweyne ah oo yacni muxuaa dadkii beledweyne waxna kusoo bartay kana soo shaqeeyey deegaanka ahaa dadkii ummadda idilna si fiican u yaqaana marka kolleyba kursigaasu waa un kursi aan isleeyahay yacni wax badan oo shakiga waxa keenayaahu dee kursiga ugu weyn waa midkaa maadaamau de madaxweyne farmaajo saaxiibkii yahay in muxuu ahaa un la aaminsan yahay un in kursigaasu si kastaba ha ku qaateen sida uun galgaduud iyo galmudug iyo ka dhacday oo kale ama muxuu aha koonfur galbeed iyo in sidaasoo kale la samayn doono yacni waa tuhumkaasu aada u weyn yahay runtii qof walbaa yacni hadda la tuhumana waa wax aada logic u ah oo macquul ah waaye laakiin de labada nin oo kolleyba ninka ku fadhiyay iyo ninka hadda kusii damaca kaga jira laleeyahay labadaba waa laba isku reerna ah dee degaankiina ah hadde muxuu ahaa de ummadaana markhaati ka noqon doonta haddii wax cadaalada la sameeyo iyo haddii la samayn kari waayo kolleyba uun fahadna waa u malaynayaa inuu rabi doono kursiga inuu gacantiisa ku soo aruuro faaraxna inuu ceshado inuu ku dadaali doono waa u malaynayaa